تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والألع وتؤمنون بالله سجا كورية الإيمان وحوكينا يا قفقنا وحي ونعكسن أهول كله وحي حنا وديد ودفرو كديديو وتؤمنون بالله بعد الذنب وإيمانك شيء كبيي إيمانكم مروه سوسار يوي قفقنا قيريش يا حماسة ولو آمن أهل الكتاب kuwa ahlu kitaabkii hadday xaqa rumayn lahaayeen lakaana khayran lahum way u wanaag badnaan lahayd minhum almu'minuun dad ilaahay rumeeyey baa ka mida wa aktaruhum alfaasiquun intooda badanina fallaaga xaqa ka fogaatay weeye saasaa ilahay uga marka nasku wuxuu tilmaamay in ummadaha hore guuldarrada halkay kaga dhacda ay tahay iyagoon wanaagga isbaraynin xumaantana isu diidaynin ilaa in yar mooyaane lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون حال وحكسي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه حمانا يسميين لغما جوجين جرين قفك دولي بوسكا أكمرين دولي بوسكا أكمرين وقير الآن بعد كل عب مركا حقيقة مركا إناد لوغو براروك سنادوي قفكنا حمان تسمين بمايو هتو سميين اللي شهري مايو مركو أوغي هاي hadduu shaaricaa la yimaado in labada indhood laga soo saaray oo aan la ogolaanayn oo raciyad iyo xukuumadba wax laga qabanaya hadduu og yahay ululuhu gelaya waa runtii uu isqarinaya qofka xumaanta badan lan yaduruukum baa ilahay uhi idinkuma dhibayaan ilaa aadan afxumo mooyaane waxay idinsoo gaadhsiiyaan waa afxumo oo idin dhibi maayaanna waa la yidhi aadanna waa la sheegay aduhuna waa dhib durkuna waa dhib marka mustatnaha iyo mustatnaa minhu si aanay isu tacaarudin ama isu tadaarubin ee isku dhan ay u jeedsadaan aduhu waa inuu yahay dhibka qayb gaara lan yaduruukum idin yeeli maan ilaa adan afxumun bay idin yeeli karaan gacan idinkala quusta kuwan iyo guuldarro badan baa ku dhacdaye afxumada wayse sii wadi baa ilahay wain yuqaatiluukum haddii ay gacan idiin soo qaadaan idinla dagaalamaan yuwalluukumladbaara xagga dambe idiin jeedin uma laa yunsaruun loo helin maayo cidu gurmata heli maayaan nin ilaahay ka hor jeedo oo ilaahay aan garabsanayn duribat calayhim waxaa lagu daboolay adillatu dulli aynamaa suqifuu meel kastoo lagula kulmo ilaa bixablin min allah xadhig ilaahay ay cuskadaan mooyaane wa xablin min annaas iyo xadhig dadka xaggooda ka ahaaday labadaa mid uun mooyaane inay dadka xari ka helaan iyo inay ilaahay xari ka helaan ay toobad keenaan mooyaane waddaa'u waxay xambaarteen bikhadabin min allah xadho ilaahay xaggiisa ka ahaatee weyn kuwii xumaanta diidi waayey wanaaggana isfari waayey waa yahuudiya ahlukitaab wa duribat calayhim waxaa lagu daboolay almaskanatu baahi baahi unbaa goor walba lagu dul dhisay daalika biannahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen yakfuruuna biaayaati illaah ilaahay aayadihiisii bay ka gaaloobeen wayaqtuluuna alambiyaa ambiyadana way laynayaan oo hadh u jiidi maayaan bikayri xaqin gardarray ku dileen gar laguma dilo kollay nebiga iyagaaba garanay inay gardarro tahay daalika balaayadaasi waxay ku dhacday iyo qadabkaas biannahum bimaa casaw macsiday sameeyeen awgeed wa kaanuu yactaduun way xadgudbi jireen oo xadgudubkaa shaqo u ahaa erayga duriba waxa uu tusinayaa waxaanay wax laasimsan inay yihiin wax laasimsan weeye oo duribat alkhayma baa la yidhaha calaa kada taambuggii halkaasaa laga dhisay waa mid wax meel ku rakiban weye miskiinnimadan iyo dulligani nimankan yuhuudda iyo ahlukitaabka weligood uu laasimsan yahay waa laasimsan yahay kama fuqayo had iyagoo maanta adduunyada dee xagga dambe dowladaha waaweyn ka fadhiyo soo riixaya xataa dulligaasi wuu haystaa dulligaasa haysta marna kama fuqayo miskiinnimadanina waata keentay waxa dadka inay ku cunaan rashwo iyo isweydaar iyo ribo inay ku cunaan oo ay isku dayeen afka inay u dhigtaan waxa dadka dulmi ay ku cunaan waa miskiinnimo laasibsan aan ka fuqayn bixablin min allahi ma hayaan laakiin waxaad arkaysaa mar walba bixablin min annaas inay xadhig dadka ka helaan oo adigaa maanta arkayo oo dee dowladihii waaweynaabay xambaarsan inay sitaan oo iska dhigi kari la oo kolba meesha ay u xambaartaan un u kacaya oo hoostay kaga jiraan waa afaaci masmuuma marka xablun min annaas bay ka dayayaan markay xablun min allaahi waayeen ayaa yuhuudda iyo maansooniyadu xablun min annaas bay ka baadi doonayaan waxaa kaloo nasku uu ku tilmaamayaa daalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun dadku ilaahay ma kala xigaan qoladay doonayaan ha ahaadeen laakiin cidda macsiya iyo xadgudub la timaada cadhadaa yuhuudun ba haysata laysu sawaan baa ilaahw ma sina yuhuud waa cadaaladda qur-aanku nasku wuxuu tilmaamayaa inaanay isku wada jirin laysuu sawaan ma sina min ahli lkitaabi waxaa ka mida ummatun qaa'ima dad toosan oo u taagan xaqa iyo hirgelintiisa iyo rumayntiisa yatluuna ama qaa'ima ilaahay cibaadadiisa u taagan yihin yatluuna aayaati illaahi aanaa alleyl waxay akhriyayaan aayaadka ilaahay habeenka saacadihiisa wahum yasjuduun iyagoo sujuudsan oo waxay badinayaan cibaadada waa dad mu'miniina waxay ku soo degtay intii ahlulkitaabka rumaysay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wataynu marro badan xusnay cadaaladda qur-aanku ina barayaa waxay tahay ciddii wanaagsanee cid xun ku dhex jirta inaan lagu dari karin walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa laakiin xusideeda iyo tixgelinteeda ay leedahay yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir ilaahay aakhiro ayay rumaynayaan waya'muruuna bilmacruuf waxa wanaagsan bay farayaan dadka ya'muruuna yay farayaan lama sheegin waa cid kasta u baahan in la faro wayanhawna cani ilmunkari wixii xun bay diidayaan wayusaaricuuna fi lkhayraat wixii wanaagsan bay u degdegayaan wa ulaa'ika min alsaalixiin waxay kuwaasi ka mid yihiin kuwa wanaagsan kuwa wanaagsan ee horu maray wamaa yafcalu wixii ay sameeyaana min khayrin wanaaga falan yukfaruu lagama asturayo marna laga gadi maayo oo laga qarin maayo wallahu caliimu bilmuttaqiin cidda ilaahay ka cabsatay wuu og yahay ilaahay kama qarsoono ka lebdhi maayaan marka sidaasay ammaantaa u yeesheenoo bal waxaad aragtay ummaddan ilaahay wuxuu ku soo ammaanay alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar ahlulkitaabka intoodii islaamtayna ilaahay muxuu ku ammaanay de waa adiga arkaya ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar waxa ilaahay uu ku ammaanay mu'miniintu raggooda iyo dumarkooda fii suurati tawba haddii aad tagto arrinka ay walaaga iyo walaaltinimada ku leeyihin waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacd ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani ilmacruuf waa dadku saas uu qaybsan yihin raggi iyo dumarkii mu'miniintahana iyaga isxigadaa ilahaw wanaagana waa isfaraan xumaantana waa isu diideen munaafiqiintuna way kala way isdhaleen oo iyaguna waa isku qolo dadku saasuu u qaybsan yahi gaali iyo islaam buu u qaybsan yahi cid wanaag samaynaysa iyo cid xumaan samaynaysa u qaybsan yahi laakiin rag iyo dumar uma qaybsana se innaga yidhaahdaan kuwanina waa rag kuwanina waa dumar oo ururay samaysteeno way iska dhicinayaan way iska dhicinayaanoo raggiibay dumarku iska robayaan dumarkuna ragguna dumarkiibay iska robayaan dadkii sidaasaa loo colaysiiyey ilaahayna sidan uu sheegay tabaaraka wa tacaala اتجاهي ددكو اهيين با لغا ان الذين كفروا كوي قالوا بيبو لهاي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم waxba kama difaacayso xoolahooda iyo ubadkoodu dadkooda iyo dunyadoodu min allahi shay-an ilaahay xaggiisa waxba kama difaaci karaan wax ay ka duwayaan oo dhibaatiin ma jiro wax dheefahay usoo jiidayaanna ma jiro qofku kal hadduu kaafir yahay markaan ay isu shafaaco qaadayaan waladka iyo waalid waxa weeyaan goorta dadku iimaan ay ehel ku noqdaan wey sadee qur-aankuba ilaahay uu ku tilmaamay waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum dadkii mu'miniinta ah ubadkooduna iimaan uu ku soo raacay waanu iska dabageynay baa ilahay wuxuu isku darajaanu ka dhignay jannada waa waalidkii oo ubadkii u shafaaco qaaday ubadkii oo isaguna waalidka u shafaaco qaadayna waa saas lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-an dadka iyo dunyaday ku faanayaan waa kuwa ilaahay isu seegaan ilahay waxba kama difaaci doonaan wa ulaa'ika asxaabu nnaar hum fiiha khaaliduun naartaasay ku waarayaan oo sow kuwan wax badan bixiye ee mararka qaarkood samafal bixiye yidhaah kaasay ku deeqeena dee in badan wax bixinaya talo waxoodaasi xaguu ka dhacay maxaase gunta ka furay ilaahay baa kaaga jawaaba waxaa lagu uhi mathalu maa yunfiquuna waxa ay bixinayaan fii haadihi alxayaati dunya noloshan adduunyada dhexdeeda waxaan adduun ay bixinayaan iyo ixsaana ka mathali riixin waa dabayl oo kale fiihaa sirun haamaday uu ku sugan yahay iyo shay hanfiya asaabad ku habsatay xarfa qowmin qolo beertood qoladaasoo dalamuu anfusahum naftooda ku xadgudbay ilaan cidaan dulmi samayni lahay wixiisa kama kharibeen fa ahlakatu markaasay xarsigii iyo beertii baabi'isay wamaa dalamahum allahu ilaahay kuma kuma gardaroonin kuwa walaakin anfusahum yadlimuun naftooda iyagaa dulmiyo meel kaga dhacay marka waxaa la isku shabahayaa wixii ay bixiyeen iyo maxay iyo xarta alqawm iyo qoladaa beertooda labadaasaa ilahay u isku shabaha beertaa iyadaa siday u ba'day ayuunbaa kuwanina wixii ay bixiyeen uu u ba'ay leannahu laa asaasa lahu asaaskii lagu binayn lahaa ee uu ku taagnaan lahaa oo iimaanka ah ayaa aan jirin oo meesha ka baxay weel baa camalku u baahan yahay weelkaasina waa iimaanka weelkaasi kol haddaanu jirin waxa weeye meeluu ku sugmaya camal ma jiro in badan dadka waxaa karkaarka weydaariya dunya jacayl asalna ay u yihiin imaanlawayaasha dadka aan iimaan lahayn oo iyada ku abaabula ummadda oo ku bumbuuniya markaasaa dabeetana ilaahay uu digniin buu ummadda siinaya uu uga digayaa dadka dunyada cabiidu dunya inaanay duufsan cabiidullah dadka ilaahay inaanay duufsanin dadka dunyadu laakiin iyaga loo gurmadoo la badbaadiyo kolkaasaa dabeedna halkan ilaahay waxa uu ka warramaya walaaga iyo gaalka oo waxaanu ahayn la moodo bal waxaa balaaye ka ku jirta iyo halka ay ka taagan yihiin dadka muslimiinta iyagu idan alla wuxuu ku baraarujinaya qofka halkaa kaa taagan sidaa kuugu howlgelaya dareenka uu kaa qaba iyo aragtidiisuna ay noocan soo socoto tahay waa nacasnimo iyo axmaqnimo adiga oo kaa daba raqleeyo oo in badan u roora xaggiisa markaasaa dabeedna uu kusii xigsiinaya ilaahay qaswadii layaabka lahayd ee beder iyo uxud iyo dagaaladii macaarigii soo maray dadka muslimiinta ayaa kuwan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa tattakhiduu ha ka dhiganina bitaanatan saaxiib hoosaad min duunikum dadaan idinka ahayn min duunikum min hayrikum dadku saasun bay u qaybsan yihin ummaddani waa ummad ummadaha kalena waa ummad marka cid aan idinka ahayn bitaanaha ka dhiganina bitaanadu waa shayga laaskooradda shayga matal koorka qaybtiisa kore iyo qaybta hoose qaybtan kore waa dithaar qaybta hoosena waa shicaar marka xagga jidhkaaga xigta ayaa bitaano laydha idan markaa wax aad soo dhawaysato ad hoosta gashato oo u tartantan ayay noqon dadkii muslimiinta maanta guuldarrada haysta waxay ku dhowaanayaan an yusabbixuunahu wa yuxamiduuna inay sidii ilaahay loogu tasbiixsanaya ugu tasbiixsadaan gaalada ayay ku dhowaanayaan markaasaa dabeetana kolka dowladaha islaamka mid ka mida matal america ama oroba ay soo hadal qaado ay yaro ammaanaan ay yidhahdaan kuwaasi waa niman wanaagsan waxa sharciyadda dawligay dhowrayaan argagixisaday la dagaalamayaan mudda idaacadahooda hadal haynayaan waxaasaa laynaga sheegay waxaasaa laynaga sheegay saasaa laynoo ictiraafay kada wa kada waxaas akhriyaya ta in yar maalmaha lagu yar qaloociyana weer cad bay xidhanaysa waa kuwaa bilaabay in maqarada iyo saldhiggii ay siin lahaayeen ayay u kala tartamayaan iyo sidii loogu kala dhowaan lahaa bal ilaahayna waxa uu leeyahy laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum war idinku isku dad baa tihiina kuwa kale aan idinka dadkiina ahayn ha ka dhiganina dee wax soo dhawaysataan hoosta idinkaga jira laaya markaa xaqaa'iq baa ilahay unoo dhiibaya wuxuu idhi dee markhaatiga weynina waa ilaahay oo dee isagaa dadkan abuuroo yaqaana laa ya'luunakum buu ilahay yidhi balaayaadkaa u fiirso idinka gaabsan maayaan khabaalan fasaad inay idin fasahaadiyaan cagta u dhigi maayaan dhan walba way idinka fasahaadinayaan waa dad iyo dunyo iyo dal iyo diin iyo dhaqaale intaba wadduu waxay xiisaynayaan ay jecel yihiin maa canidtum maada waa masdariya canatakum mashaqadiina wax alla wixii waxyeello idinku ah bay ku mafsuudayaan qad badat albaqdaa'u nacaybshiyuhu waxa uu ka muuqday min afwaahihim afkooda ayaa nacaybshiyuhu ka soo kabacaya iyo naxligu oo waa kuwa maalin walba dee wax ka sheegaya warbaahinta iyo shirarka waaweyn ay isugu yimaadaan iyo ayay maalin walba wax ka sheegayaan wamaa tukfii suduuruhum laabahoodu waxa ay qarinayaanba akbaru weyn baa ilhaw isagaa ogsoona abuuray innagana ina abuuray waxa uu ogsoon yahay waxaan cidiba ogsoonayn waxa laabta ku sugan kombyuutar soo baadhaya iyo cid sheegaysa ilaa hadda waa laga yaabaa jasadka in wax laga sheega laakiin dareenka qofka lama sheegin wax ka warramo ajhize ah oo ilaa hadda insaan uu gaari karo ama shaydaanba uu gaari karo marka waxa laabta ay qarinaysaaba sii weyn baa ilhaw qad bayannaa lakum ulaayaat aayadaha waanu idiin cadcadayn ummad yahay in kuntum tacqiluuna haddii aaddaa wax garanaysaan baa ilhaw waa arrin caqli u baahan arrintu haa antum buu ilaha yidhi haa hoy antum idinku ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwaasow tuxibbuunahum iyaga waa la dhacsantihin oo waa jeceshihiin walaa yuxibbuunakum laakiin iyagu idinma jeclaa wa tu'minuuna bilkitaabi kullih qur'aanka waa wada rumaysan tihiin laakiin iyagu ma rumaysna isku mabda ma ihdin iyo isku mowqif toona waidaa laquukum marka ay idinla kulmaan ama ha idinsoo booqdeen ama shir ay isugu timaadeen qaalo waxay leeyihin amanna waa isku mid unbaynu rumaynayba oo dee ninkii aan diin lahayn wuxuu doonaba wuu iska odhan karaa kaa gaalkii waxba dhib kuma aha markiisana dee kiniisadiisi iyo baybalkiisu iska wataa markuu doonana waa shahaadanaya ilan diin toosa ma hayste waidaa khalow mar alla markay gooni noqdaan buu ilaahay cabbuu calaykum waxay cabbuu way qaniinayaan alanaamila faraha calaykum ay liajlikum idinka dartiin ciil iyo cadha ay qabaan ayay faraha qaniinayaan min alkayri baa ilahay uhi cadho awgeed cadha ay idin qabaan awgeed bay farta dhexda ka qaniinayaan qofkaa hebel fartu dhexda ka qaniinaya macnaheedu waxa weeyaan cadho badan baa haysa qul waxaad tidhaahdaa uga jawaaba muutuu bikaydikum cadhadiinna la dhinta cadhadiinna ku tawafa iishoo adhaxda ka jabaday ina allaha caliimun bidaati suduur ilaahay baa ogsoon laabaha waxa ku suganoo xaqaa'iqa idiin dhigdhigaya in tamsaskum xasana buu ilaahay haddii wanaag yari uu idin taabto tasu'hum way xumaynaysaa wa in tusibkum hadday idinku habsato sayi'atun balaayo weyni yafraxuu bihaa way la dhacayaanoo waa mafsuud way isu bushaaraynayaan eeg ereyga ilaahay oo cabiray ka hore waxa weeye xasanatun ka dambena waa sayi'atun laakiin xasanatuntii maxaa la siiyey tamsaskum sayi'atuntiina maxaa la siiyey tusibkum faariqa u dhexeeya waxa weeye haddii xasane iyo wanaag yar tamsaskum hadday idin taabataan waxa ku taabtay ilaa wax kugu yare wax yaroo wanaaga haddaad hesho markaa waa kuwa haddii laakiin balaaya idinku dhacaysa farxi maayaan xataa tusiibakum ilaahay balaayadu jilbaha idin dhigto markay balaayadu jilbaha idin dhigto inta idinku yar idinku yartay tamsaskum maraysa balaayadu ma farxayaan laakiin xiina tusibkum bay farxayaan markaasaasaa ilaahay uga warramay waa taasoo dadka muslimiinta haddii dhaqaalahooda kor u kaco way qaylayaan haddii hubka ay haystaan mid lamid ay helaan way qaylayaan haddii farahoodu bataan ixsaa'iyaadka iyo tirakoob bay samaynayaan way qaylayaan haddii cilmigooda horu maro iskaba daa arrin diinyo oo arrin diineed oo ka adduunyo wixii usoo kordha dadka muslimiinta ah nafta hayso way warwarayaan ina allaha bimaa yacmaluuna muxiid alla waxau ihi waxa ay samaynayaan oo dhan ilaahay wuu koobay waa koobay rabbi marka kaa wixii ay samaynayeen iyo waxay aaminsanaayeen oo dhan koobay baa warbixintiisa la qaadanaya laakiin waxa dar kale ay sheegaan ama iska dhaadhicinta iyo iswanaajinta iyada maya markaa ilaahay waxau halkan ka warramay bal taariikhda inuu duruusi naga siiyo ilaa adigu lixdanka aayadoodda soo socda ghaswat uxud bay ka warramayaan iyo beder oo iyadana si kooban ilaahay ugu dhex sheegayo waa duruus waa cibar min ataariikh yaa waxaa rag isla soo maray iyo dad siduu u kala baxay loo kala shaandheeyey iyo mawaaqifta muslimka iyo qofka hayru muslimka ah intaba ilaahay baa tilmaamaya waid kadowta baa ilahay uli haddaba taariikhdan waxaaba loo sheegayaa nabigii galayba calayhi salaatu wasalaam nabigii galay ayaa looga warramaya leanna cajaladii baa dawli ugu celinaya oo maalmaha qaarkood marka adiibu xusuusatay iyo waayaha ku soo maray xiisahooday leeyihin ama waxay noqonayaan dee xadad dhacay oo maanta kuu soo cusboonaada qofka kaa dambeeyana hadalkeeda bada waid wakti xus nebi maxamedow kadowta aad ka kalahaysa min ahlika baad ka kalahaysa oo nebigu markii uu dagaalkaa galaya uxud asxaabta uu la tashada wuxuu ihi madiina miyaynu ku jirnaa erayo dhulba weerarku waa yahay waa laynagu soo hinjiyey mise koonahaynu u baxnaa munaafiqiintu waxay leeyiin maya waynu iskaga dhex jirayo dee innaga iyo dumarkiiyo ciyaalka isugu tegayo inana waynu la dagaalami dumarkiiyo ciyaalkuna daaraha dushooday ka shiidayo halkaasaynu isugu tegi markaa nebigu fikrada qalab ku arko si dibadda loo baxay difaac la galay marka waad kala haysay colka ayaa u diyaarinaya tubawi waxaad diyaarinaysay almu'miniina dadka alla rumeeyey baad u diyaarinaysay maqaacida lilqitaal gooba ay dagaalka u fadhiistaan oo dhufaysyadaad u sallaxaysay iyo cid waliba aaggay ka dagaal geli lahayd wallahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlaya wax walba ogsoon idu waqti xus nebi maxamedow hammad ay doontay daa'ifataani minkum laba kooxood oo idinka mid ihi an tafshalaa in ay cabsadaan oo faraqa ay tiriyaan wallaahu waliyuhumaa ilaahay baa hiiliyahooda ah wa cala allaahi rabbi dushiisa falyatawakkal ilmu'minuun dadka ilaahay rumeeyey ilahay ha tala saarteen oo arrimaha u dhiibteen banu xaarisa iyo banu salimay ahaayeen laba qolo ansaarta ka mida bay ahaayeen jaabir bni cabdilaahi buu ahaabaan filaya ninkii lahaa in kasta oo aayaddu ay tiri labadaa qolo waxay dooneen inay cabsadaan labadaa qolona reerka iyaga ahaan buu kama xumi buu itaa fashalkaa iyo fulaynimadana lagu qiray liannahu waxa ka dambeeya buuhi wax weyn oo aan ku farxayo ilahay uhi wallaahu waliyuhuma ilaahay baa weligooda ah marka fashalkii hore dee taasaa masaxday mar haddaan wilaayadii ilaahay helay fulaynimada hore kama xuminana lagu sheegay kolkuu dabeetana intaas qisada ilaahay uu ku sheegay qaybteeda dambe waa dambaysaa qisada oo waxay noogu iman doontaa inta usoo horeysaa aayadda boqol iyo sagaal iyo soddon walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum muminiin ee maqrada deriska dambe ah markaa ilaahay wuxuu soo dhex geliyey haddii maanta ay yar ciireen bal haddana inay xusuustaan maalinay gacan sarreeyeen inay ogaadaan dagaalku inuu yahay alxarbu sijaal okhole maalinba nin gacanta uu ku hayo wa tilka alayaamu nudaawuluhaa bayna annaas idan inaanay mooral jabin oo aan arrinkoodu hoos u celin oo aanay quusanin de maalinka laga gacan sarreeyey ilaan sunnada nolosha ayaa isweydaarkaas la qabsadabaa markaa ilahay uu leeya bal idinba taa cajaladda dib u celiya xusuusta walaqad nasarakum allahu baa ilahay marka qisada sida muctaridka ilahay uga dhex dhigu qisada u dhex dhiga wacaynka sunnaduna sidaasay tahay oo dee maanta haddii dadka muslimiinta laga gacan sarreeya ama laga dhaqala badan yahay ama maha taas inay hamigooda jebisee waxa weye inay ku talagalaan inay noqon doonaan maalin maalmaha ka mid a iyaguna awoodda sare taana istiraatiijiyadeeda ay u dhigtaan walaqad nasarakum ullahu xaqiiqanimo ilaahay waa idiin heeliyey bibadrin meesha laydhaa buu idinku heeliyey ee maka iyo madiine udhaxaysa wa antum adila adilla idinkoo tiradiinuba ay yar tahayda tiyaridiinuna ay koobnayd faataquu allaha ilaahay ka cabsada lacalakum tashkuruun likay tashkuruun si a ilaahay ugu mahadnaqdaan mahadnaqa ilaahayna ogaada oo nasrigiisa ha gadin id wakti xus nebi maxamedow taquulu lilmu'miniin markaa uxud halkanaad yar dhiganaysa iyo qisadeedii xagga beder baad u jeedsanaysaa kolka beder baynu wadnaa id taquulu markii aad ku lahayd nebi maxamedow lilmu'miniin dadka mu'miniintaabaad ku lahayd waa maalintii beder alan yakfiyakum miyaanu idinku fillayn ragow an yumidakum in uu idinku xoojiyo rabbukum ilaahiina bialaaati aalaafin saddex kun oo min almalaaikati malaa'igta ka mida munzaliin oo layska soo dabadejinayo isdabahaya gurmadkaa degdegaha gaashaaman oo malaa'igtii ilahay oo saddex kuni miyaanu idinku fillayn balaa jawaabtii waxa weye waa nagu filayn balaa wuu idinku filayn iyaguna saasay ku jawaabeen ilaahayna saasu waa idinku filayn in tasbiruu haddii aa xejisataan watattaquu cabsataan waya'tuukum gaaladu ay idin yimaadaan min fawrihim haada degdegooda imika ah waktigoodan hadda ah ay idin yimaadaan yumdidkum wuxuu idinku xoojin doonaa rabbukum ilaahaynu bikhamsati aalaafin shan kun laydinba kordhiye oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida iyagoo musawimiina ah marka bushaaradaasuu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam asxaabtuna inkastoo tiradooda iyo tayadooda iska yareed aad bay u farxeen markii gurmadkaa loo fidiyey gurmadkaasina munzaliin buu ahaa kuwo iska soo dabadegaya oo iska soo dabadhacaya munazaliinna ibnu caamir baa akhriyay waa la iska soo dabadejinayay maalintaana si aad iyo aad u cajo badan bay u xoojiyeen malaa'igtaasi laakiin shardiga ilaahay u raaciyeeg in tasbiruu wa tattaquu alla kacabsina waa loo baahanya oo saalada milatariya lagu howlgelaya saaxadda dagaalka laga howlgelaya waxa ugu muhiimsana taqwa dadku inay ilaahay ku tiirsan yihiin ee inay waxxisbidaan maaha sabirna waa loo baahan yahay asabr fii muwaajahati alacdaa waya'tuukum min fawrihim waxaa lagu macnaynayaa gaaladuna hadda ay yimaadaan had imika hadday gaaladu idinsoo galaan idinka oo aan waxba kale idiin soo kordhin malaa'igtii baa isdaba taagan ama waya'tuukum min fawrihim haada degdegoodan imika ay idin yimaadaan malaa'igtu malaa'igtu iyagoo iska soo dabadegaya idinkuna diyaargarowdeen hadday soo dhacaan oo saa dagaalkuu ku bilaabmay ilaahay shan kun baabuu idinka dhigayo madadku isdaba socdaa musawimiina weeye malaa'igtu musawimiin waxa weeye kuwo oo wax calaamadinaya oo saxaabigaa fasirayo waxa uu leeyahay mid annaga ka midaba kuwa gaalada ka mida mitel eryanaya oo isodhanaya hebel dil in yar markuu jiraa unbaaba waa dhacayba uu tawafayba haddii uu rogrogay xabadda uga soo horreysay maxay tahay dee xabaddii malagaa uga soo horreysay waabu eegaa mise garafkaaba suma dheeri kaga taaba malaggiibaa calaamadiyey oo shaabuuggii uu la helay buu ayuu waddada kaga baydhay musawimiina waxa kale oo lagu macneeyey waxa weeye kuwo calaamadsan oo fardahooday calaamadiyeen oo maalintaa fardahooduna calaamad gaaray lahaayeen iyaguna calaamad gaarahoo cimaamaday xidhnaayeen farada cadcadna way watay macnaha barbarcadle وما جعله الله إلهي ما يلن إلا بشرى لكم بشار وإذن كي يلي وحكروا يلي ولتضمئن قلوبكم به يقل بياشي نسيا يدقان وورور كي ولاعه وإذن كبأه عيدا تقالمي والرفنا يمر أما عيدا كلا واجه يمر كلا يلا حوشنتي يجد قوينتي يقرمت كي روا قوان دي مورال كود عركو تقي قلبك كود تقي وما النصر إلا من عند الله قرقارنا كما يماتا الله حكي سنبكي يماتا ميالك لها كي أجينا الله العزيز الحكيم لولا تفئس لها إلهي وحو ريدي سدا waxa kale uu riday liyaqtac si uu gooyo tarafan qaybo min alladina kafaru kuwa gaalada qayb ka midina si ay wadada uga baydhaan aw yakbitahum ama uu duleeyo fayanqalibuu dabeetana ay u noqdaan khaa'imiin iyagoo dulaysan labadaasun baa ilaahay gaaladii u qaybiyey qayb iyagu markaa halaagsamo oo gacantiina ilaahay ku qaarajiyo iyo qayb laga guulaysto oo kabti iyo dulli uu ku dhaco labadaasaanay ficlan u qaybsameen toddobaatan way dhinteen toddobaatanna kuwa dulaysan bay ku jireen gacanta lagu dhigay intii kalena inqalabuu munhazimiin iyagoo markaa jabay bay dib u noqdeen fayanqalibuu khaa'ibiin laakiin sunnada waxayna baraysaa qisada laga faa'iidaysanaya iyadoo malaa'igtu ay la howlgaleen dadka muuminiinta oo gurmadku ceriyo dhulba yahay weerarku ayaa haddana qaybuun laga dilay markas saasay xaaladdu noqonaysaa marna cid muwaajahadan iyo siraacan iyo loolankan samaysaa kama dhammaanayso qofka ee mar walba way soo hadhaysa idinkuna mar walba waa u joogtaan oo waajahaddu way soconaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintaa uxud dhibaatooyin baa soo gaadhay wejigaa laga dakray ilkihiisa qaar la jabiyey booraan buu ku dhacay koofiyad bireedii baa lagu jebiyey oo madaxa ka gashay dabeedna dhiiggiisiibaa shariifka ahaabaa dureeray isagoo xaaladdu caynkaa ku suganta asxaabtuna maalintii uxud baynu markaa gelaynaa qisada kolka halkaa kasoo gudubta laysa laka min alamr uxud baynu markaa u gudubnaa la soco ayaa uxud dabeedna nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam kayfa yuflixu qawmun facaluu binabiyihim haada bal siday u liibaani doonaan dad nebigoodii sidaa ku sameeyey iyada oo uu ugu yeedhayo siday u badbaadi lahaayeen ay janno u geli lahaayeen calaan calbaa ka yar muuqanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo u qaadan waa ilaahay baa uga jawaabo waxau uhi laysa laka min alamri shay-un talada waxba kuma lihid أو يتوب عليهم حتى يتوب عليهم جيرو كتوبة أقبله أو يعذبهم أما عذابه لبدا متكو دورو إلهي كسمينيا فإنهم ظالمون وكوا ظالمينه دو دوننا إلهي وكتوبة أقبله هدو دونا سيدا سوكو عذابي أدو تلادا وحبكو ملهين وحبها هيامينه فلنت وض هول قلك إيه فلنت إلهي أتكو أطيع عيسو ولله ما في السماوات وما في الأرض الله وحا أسقنا ذي عري يدو البوحة كسغن يغفر لمن يشاء عدو الضانو دنبك كدافه ويعذب من يشاء عدو دوننا عذاب كي سمريا والله غفور رحيم إلهي وكيدا بقلعف أن حريسته تسوى يفوت المامي إله إنت سو الرماد إساقو قعنت كوهي إساقوها قاكسيهين كاسام مضان إن لغا مرتيا وحي نصريا إن إساقا لو هشدو إن إساقا لقرب صدو لغتن بأيو وآن ميل كلا لأيقين يأوو ديدا وعلى ركيسا نصوص دا قرآنك إيادا أو دادك كوانين إسا جهادك iyada oo ku waaninaysa nidaamyada kala duwanba haddana kii kalena u dhex socdaa nidaamkii kale nidaamkii dhaqaalaha ilaahay qayb uu nooga sheegaya waxyaabaha dadka had iyo jeer ku keeni kara haziimo inay ku timaado cadowgu uu ka adkaado waxa ka mid a xaraan cunnimada dadku haddii ay xalaal qudad noqon waayaan ducadoodan la aqbalay nasrina heli maayaan baasha markaa ducada khatarta ku ah ribada la idhaan ayaa ilaahay halkan uu xaaraantinimeeye wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyo laa ta'kulu riba ribada ha cunina adcaafan iyadoo laablaaban mudaacafatan lasii laablaabay wattaquu llaha lacalakum tuflixuun ilaahay ka cabsada si aa u liibaantaan marka taa macnaheedu waxa weeye ribadoo laablaaban bay cuni jireen marka xidhiidh bay la leedahay aayaddu sabab nusuulki iyadoo aan laablaabnayna xaraan bay ta horaynu usoo marnay wattaquu nnaara ka cabsada naar allatii ucidat lilkaafiriin gaalada loo diyaariyey waatiicu allaha waarasuul ilaahay rasuulkiisana aqbala oo u hoggaansama lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto oo adduun iyo aakhiraba naxariista ilaahay u heshaan allahu aclam